Xirfada qurxinta dumarka waxaay kamid tahay xirfadaha ugu badan ee haweenka soomaaliyeed kushaqeystaan noloshoodana ay ku maareeyaan. Haweenka kunool magaalada Adoole ayaa bilaabay inaay bartaan qaabka cilaanka loogu saaro dumarka iyo make up ka si ay u furtaan xaruumo cilaan saar oo ay noloshooda ka maareeyaan. Hadaba waxaan wareysi la yeeshe qaar kamid ah gabdaha kunool degmada Adoole oo fursad u arkay barashada qurxinta dumarka si ay noloshooda uga maareeyaan.
Waxaan bartaa cilaanka magaceeyga waa Shamsi Cali Dubad. Maalinta aan imaane cilaanka sait ayuu ii adkaa maantana alxamdulilaah waan barte sidi hore maihi. Cilaanka anaa iska jecel hamigeyga waye intaan barto aniga saarto dad usaaro aan jeclahe. Cilaanka ilaa uu naga damaanayo lix bilood hada waxaan baranaaya bil iyo bar. Cilaanka sidi naqshadaha sida loo mariyo kala duduwan qurxinta tima galaamowga fooneyaha sida tinta loo fooneyo sida loo qalajiyo sidaas oo dan aan fahme. Inaan fahmo anina aan isku anfaco aan bulshadeydana ku anfaco intaas ayaan rajeynaya. Haa waan ku haminaaya intaan dadka cilaanka usaaro aan meel kafurto suuqa. Waxaa ii siyaade sida cilaanka qaabka loo marinaayo qaabka dawooyinka loo qasaayo qaabka kareemka laguu marinaayo qaabka oo buuga laguu qoraayo naqshad walbo ayaa qurux badan.
Magaceyga waa Raxmo Maxamuud Aadan waxaana katirsanahay dadka cilaanka oo hayada NRC. Fursadan waxaay igu kalafay mar walbo waan ku hamin jire hamigeygana wuu ahaa. Marka saas awgeed ayaa igu kalaftay inaan barto. Waxyaala badan ayaan ka faaidey anigoo cilaan garaneynin ayaan cilaanka bartay xikmadiisa. Hadana waan rajeynaya aniga oo sait taf oogu ah inaan is arko waqtigaasna waan rajeynaya Inshaa Allah. Heer ilaa inti aan jeclahay hamigeyga ayaan jeclahay inaan ka gaaro fiican intaan noolahay.
Magaalada Adoole waxaa ku yaala xarumo lagu barto farsamooyinka gacanta iyadoona ay jirto mid u gaar ah haweenka kunool degmada Adoole ee gobolka Jubbada Hoose.